midda labaadee dharka ku saabsanna waxa weeye waa maro samayskeedu uu ka samaysan yahay xariir iyo keyrkeed ka samaysan yahay marka laba masaley ka kala dhigaya laakiin nadmiga daahirkiisa waxaa ka muuqda dharka hal midunbuu ka soo qaadaya manduumada macnaha daahirka leanna waa fi hiyaabi bacduha inay hadalku isku xidhan yahaad moodaa macnaha haddii la kala gooyana taqdiir baa laga maarmaano waxaa dhihi wa fi hiyaabi kalijtihaadi ijtihaad oo kaleeto fil awaani lagu ijtihaado wa fi hiyaabi dharkii nijaasoobay lagu ijtihaado midkood uu nijaasaabay wa fi hiyaabi lagu ijtihaado iyadana halkaan mid labaada soo gelisa macnaha wa fi hiyaabi lagu ijtihaado siyaabkaasoo bacduhaa qaarkeed almansuuju uu yahay mid laga sameeyey min khizin xariir wa kayrihi iyo keyrkii sida macnaa suufka oo kale calaa maa qad zukina calaa maa shay dushii xaal uu yahay shaygaasu qad zukina la ogaaday wey macnaha oo waxaa la ogaaday oo culimmadu ogaadeen haddii ay siman yihiin ama shayga kale xariirta ka badan yahay inay banaan tahay calala sax wey macnaa khilaaf baa ku jiray ayib imisaanayna laba masale soo maa saddex haddayn macnaha yani middaa mid kale ka soo qaadno wuxuu ku yihi walow ramaa haddii uu gano lidaa'irin shimbir hadduu ku gano oo fawaqaca uu kusoo dhaco bilardi dhulka uu kusoo dhaco majruuxan xaalo uu yahay mid la dhaawacay oo famaata uu dhinto musrican xaal uu yahay mid degdegay markaaba si degdega uu ku dhinto fainahu isagu xilun xalaal weye fainahu isagu xilun xalaal weye saas wey macnaha tanna waa mas'aladiisa afraad ee ka baxayse shimbir ayuu geed saaran iyo wuxuu ku ganay leeb waxbuu ku ganay wuu ku dhacay wuu la helay wuu dhaawacmay shimbirkii isagoo nool buu soo dhacay shimbirkii isagoo nool buu soo dhacay markuu soo dhacay oo meeshii uu saarnaa ka soo dhacay dhulkuu ku soo dhacay dhulkii markuu kusoo dhacayna wuxuu u tegey isagoo dhintay leebka markuu ku ganayena bismi illaahi allahu akbar buu yidhi shimbirkaas ma leebkiibaa dilayoo xalaal miya mise dhulkanaa dilay uu ku dhacayoo xaaraan buu noqon labadaa keen odhanayn labaduba sooma dhici karaan hadduu dhulkani dilay xaaraan buu noqon haddii leebkii bismillaahi la yidhi ee lagu fasaxay ee uu ku tuuray uu dilayna xalaal buu noqon lahaa xalaal iyo xaaraan baa marka meesha isugu tegey qaacidadeenni haddaan ku socno maxaan dhihilahay shimbirkaa laga fogaada soo maa sidaan noqon odhan mayna haddee mas'aladu asalkii iyo qaacidadii bay ka baxdee waxaa u bannaan inuu cuno iyadoo ay suurtagal taho meesha ay ku jirto inay suurtagal tahay inuu dhulku dilay iyadoo ay meesha geli karto ayaa haddana cun la yidhi saas wey macana waad cuni kartaa wey macana oo marka waxaa la xoojiyey dhankii xalaashaa la xoojiyey oo leebkan buu yidhi markii hore dhaawacay inuu dila laga soo qaaday macana dhulkii iyo kudhicitaankiisa waxba lagama soo qaadin leanna waxay leeyihiin waa wax laabuddo aho inuu dhulka ku soo dhacay laga maarmaan bay ahayd ma meel kale ku dhici kari laha marka mar haddii uu laabuddo yahay waa macfi bay leeyihin wax laabuddo ah waa la iska cafiyey saasay macnaha leeyihin sidaa daraaddeed hadduusan dhulka ku dhicine derbi ku dhaco intuu dhexda kusoo jiray buu derbi ku dhacay ama ma ahe dhulkii kuma dhicine biyuu ku dhex dhacay markaa ma banaanay leeyihin markaa ma banaana leanna waa wax laga maarmi karo aan laabud ahayn dhulka inuu ku dhaco waa laabud laakiin inuu ama derbi kale ku dhaco ama shay kale intuu dhexda kusoo jiro ku dhaco ama biyo ku dhexdhacay laabud ma ah saas daraaddeed lama cafiyin bay leeyihin macna oo marka qaacidadeennii baan ku socon doonaa wey macna la marsiinaya walow ramaa hadduu gano litaa'irin litaairitu macnaha liajli isdiyaadi daa'irin wey macnaha shimbir ugaadhashadiisa daraaddeed haddii uu ku tuuro oo fawaqaca uu dhaco waqaca waa alifu ilaaq wey fawaqaca uu dhaco shimbirkii bilardi dhulka uu ku soo dhaco majruuxan xaalo uu yahay mid la dhaawacay oo famaata uu dhinto musrican degdegay xaalu yahay oo dhimashada ku degdegay maxay inaga ixtiraasaysaa musricinta musricantaasi haddii markuu soo dhaco dhulka ku soo dhaco waxoogaa sii noolaado hade warku waa isdhacdiya sooma xalaal iyo xaaraan markaa ma kulmin saas wey manaa leebkii unbaa markaa dilay wey macna leebkii unbaa markaa dilo warku waa iska cad yahay ee waxaa laga hadlaya waxa weyaan markuu saa usoo dhacayba waa baktiyey saas wey manaa waa dhintay fainahu midkaasi xilun xalaal wey xalaal weeyaanoo markaa waa la isticmaali karaa wey macnaha masaladaasina waa tii afraad midii shanaadna waata walow caam haddii uu la mucaamaloodo man cid hadduu la mucaamaloodo ruuxii mankaasoo akharu maalihi xoolihiisa intooda badani xaraamun ay xaraam tahay liwahanin dabacsanaan diini ah oo ku jirta daraaddeed diintiisaa dabacsan maadaama diintiisu ay dabacsan tahay bay xalaashiis xaaraamtii xoolihiisu ay xalaashii ka badatay nin noocaasa hadduu la mucaamaloodo hee oo walam yakun uusan ahayn yacrifu mid garanaya midka la mucaamaloonaya lam yakun ma ahaanin yacrifu mid garanaya caynahu cayna alxaraami xaraamtii caynteedii lafteedii ma garanayo falaa yaxrumu xaaraam maaha markaasi mucaamaladiisu wey macnaha laakin kurhuhu laakin karaahadiisu taala way asal wadayo qaaciday noqotay xaraam lama dhihi karo laakin waa karaahiyo wey macnaha waqad ra'aa waxaa arkay oy la qumanaatay taxriimahu xaaraamayntiisa alghazaaliyu hazaali baa arkayo la qumanaatay wa huwa taxriiminta iyo xaaraameyntuna min alaxwati bay ka mid tahay ka dadaalka badan fi lmaqaali odhaahda dhexdeeda odhaahdana iyo xugum ahaanna sidanaa dadaalku ku jira macnaha hazaali uu ku tegey masalada shanaadi waxa weeye waa ninka xoolihiisu xaaraamta ay u badan yihiin oo xalaashiyo xaaraamta xaaraamta badan laba layslama diidana ama aan kala qaadno haddii ay xoolihiisu kulligood xalaal wada yihiin in lala mucaamaloon karo wax laga gadan karo wuxuu bixiye laga qaadan karo gurigiisa wax laga cuni karo muran ma leh hadday xoolihiisu xalaal iyo xaaraam isku jira yihiin oo xalaasho ay badan tahayna iyadana muran ma leh meel iska dhig haddii xoolihiisi xalaashii iyo xaaraamtii ay xaaraamtu badatana waa masaladaan hadda ka hadlayno hadday xaaraam keliya noqdaanna inaan lala mucaamaloon karin iyadana waa qacan waxba lagama qaadan karo mana waxbana laga yeeysan karay hadday sinaadaanna waa maxalu khilaaf ma xaggaa la raacin mise xaggaa la raacin xalaashii xaaraamti baa sinaaday macna sidaas weyaan marka mid dantadaato tan hadda aan dultaana waxa weye xaaraam xoolihiisa xaaraam u badan ninkaasi ma lala mucaamaloon karaa mise lalama mucaamaloon karayo xoolahankaata ninka la mucaamaloonahaya ama wax ka gadanaya ama wax siinaya ama wax ka qaadanaya ama gurigiisa wax ka cunayaay ma garanayo shaygan uu ka qaadanayo ma oga inuu yahay xaaraamtii lafteedii shilinkii ribada ka soo baxay ama khamriga ka yimid inuu laftiisi yahay ma garanayo oo haddii uu garanayo oo kii inuu yahay og yahay marka iyadana ma banaana saas way macnaha ee midda laga hadlayo waxa weye ka qaadanayso inuu kii xalaasha yahayna waa suurtagal inuu kii xaaraamta yahayna waa suurtagal markaasi waa lala mucaamaloon karaya waxaa shardi ah inay macnaha xalaashihiisa xoolihiisu ay xaaraamta u badan tahay waa kow waa midda labaade waxaad ka qaadanayso in aadan garanaynin inuu xaaraamtii lafteedii yahay waa midda laba shardiga labaad wey macnaha ku xidhay mar hadduu sidaas yahay waa lala mucaamaloon karaa buu le macnaha xaaraam ma aha la mucaamalooshihiisa macnaha in lala mucaamaloodo macnaha waxa weeyaan xaaraam ma aha laakiin karaahadiisa asal ah buu le macnaha karaahadiisa inay inay inuu karaahiye yahay yaa asala limaada lianna sideedaba karaahiyadu waxay ku timaadaa shay walba oo shubha gashaay in laga tago saas way macnaha shay walba shubha gasho oo meeshaa la yidhahdo xaaraan baa geli kartaba warac daraaddii iyo ixtiyaad daraaddii ruuxu inuu uga tago saasaa fiican marka halkaa markii la fiiriyo karaahiyay noqoni karaahiyay noqono saasaa asala wey macnaha laakiin xaaraam weye in la yidhaahdo masalada wey masalada laga murmayo xaaraam weye leanna waxay leeyihiin qolada saa u doonaysaay waxay leeyihiin shaki baa meesha yimid shaki baa meesha yimid shaki maadaama uu meesha yimid asalku waa xalaal saasay macana waa inagii soo marnay sooma alaslu cadam alxurma way asalku waa shaygu inuu xalaal yahay alaslu fi lashyaa alibaaxa marka asalku waa xalaalnimo xaaraamnimadii baa shaki ku jira shakigan kadaata marka ka daba yimidi waa mulqa wey waxba laga soo qaadi maayo sidaa daraaddeed ma dhihi karno waa xaaraam laakiin maadaama shubha ay meesha soo gashay waa karaahiye in la yidhahda fiican wey macana maadaama ay shubha meesha ku jirto wuxuu ku yidhi ninka la yidhahdo hazaali moxamed ibnu moxamedin alghazaali ninka la yidhaahdo oo aimada madhabka ka mid a ayaa isagu xaaraamnimadeeda arkay inuu xaaraam yahay isaga macnaa waxa weye ayaa rajaxay saas wey macana isaga keligii meher rag badan baa ku raacsan abu xaamid ninka la yidhahdo isfrayin iyo aldraci iyo suldaan alculamaa alciz bn cabdisalaam iyo alimaam الnawowi fi sharxi muslim iyo rag badan baa ku raacsan inay xaaraamtaha macnaha la mucaamaloshihiisa macnaha alimaam الnawowi fii kitaabihi اlmajmuc sharx almuhadab waxa uu macnaha waxa wey ku rajaxay in lala mucaamaloon karo oo madhabka ayuu maray laakiin muslimka markuu sharxayay wuxuu rajaxay madhabka hazaali oo inay xaaraantahay la mucaamalooshihiisa macna sidaas wey marka rag badan baa la qaba hazaali iyo keligii kuma aha ragga la qaba waxaa ka mid a oo madhabka ka baxsan alimaam ibnu taymiya rag badan baa la qabo madaahibta kale shekhulislaam ibniya wuxuu qabaa sidoo kale inaan lala mucaamaloon karin oo xaaraam ay tahay xataa wuxuu leeyahay hadday sinaadaan oo xaaraamtii iyo xalaashii ay sinaadaan ayadana lala mucaamaloon karayo taqliiban lijaanibi alxaraam saasuu le isagu yani jaanibka xaraamta la xoojino lalama mucaamaloon karo leeyahay macna sidaas weyaan ayb walow caamala hadduu la mucaamaloodo ruuxii man cid hadduu la mucaamaloodo aktaru maalihi xoolihiisa intooda badani xaraamun ay tahay liwahanin dacfi daraaddii iyo tabardarro diintiisa ku jirta daraaddeed ay low yani waxa weye xoolihiisu xaaraam ugu bateen ila nin diin xun oo diintiisa ay tabardarra ku jirto unbaa macnaha xaaraam ay xoolihiisu u bataan soo saas maa liwahanintu marka waa u ninkaa macnaha ayb oo walam yakun uusan ahayn ninka la mucaamaloonayana yacrifu mid garanaya caynahu cayna alxaraami xaaraamtii lafteedii ma garanayo shaygan uu qaadanayo inuu xaaraamtii yahay ma oga inuu xalaashii yahayna ma oga labadooda haddii ay kala caddaadaan waa iska caddayan warku markaa ayb falaa yaxrumu xaaraam maaha markaa mucaamaladaasi xaaraam ma aha laakin kurhahu laakin karaahadiisa ayaa taasala asalowdayo qaacida noqotay laakin waa karaahiye wey maadaama meesha ay shubha xaraam ku jirta man waqad ra'aa waxaa arkay taxriimahu xaaraamayntiisa waxaa arkay alghazaaliyu hazaali baa arkay la qumanaatay oo ku tegey wey macnaha wahuwa taxriimka ayaana min alaxwati ka dadaalka badan ah fi lmaqaali hadalka dhexdiisa yani ixtiyaa marka la yidhahdo alixtiyaa ixtiyaaka waxa la yidhahda waa miday soomaalidu tidhaahdo yani khayr wax kuma yeele shar u togahay wey mana khayr wax kuma yeele shar utooka macnaa saas waa adiga haddii aada yani shar uun iska jir khayr marna wax ku yeeli maayo haddaad xaaraamtan tadaata iskaga tagto oo ninkan mucaamaladiisa faraha aada ka qaado waxa weeyaan wax ku soo gaadhaya ma jiro ijmaac waxaa laisla ogol yahay haddaad mucaamaladiisa faraha ka qaado inaysan waxba ku soo gaadhaynin laakiin waxaa laga muransan yahay haddaad la mucaamalooto wax ma ku soo gaari doonaan mise ku soo gaari maayaan mar hadduu muranba galay adigu xagga dadaalka ka xig wey macnaha xagga dadaalka ka xig oo xaaraam ka soo qaado oo iskaga fogo wey macnaha ixtiyaadku saasuu ku jiraa qaacidatun ixtiyaad waxa la yidhaha sideedaba ixtiyaadka lama fatwoodaa la dhahaa alixtiyaad shayga la yidhaahdo daliil ahaan looma yani fiqihaan iyo masalahaan dadka looguma fatwoodee laakiin adaa ku camalfala saas wey macnaha adiga camalfalkaaday kuu furan tahay laakiin ixtiyaadku sidiisaba ma aha mas'ale ahaan looma fatwoodan kara dhahan macnaha culimadu saas wey kadalika alakdu min asulطaani in fii yadihi alxaraamu yagli fastabin masaa-ishii buu inoo waday qaacidada ka baxaysa wuxuu yihi kadalika kaa hore waxaa la mid ah alakdu qaadasho min asulطaani laga qaato ninkii madaxda ahaa in yaglib hadduu bato wey fii yadihi gacantiisa alxaraamu xaraamtii hadday ku badato ee fastabin arrinta caddaysa buu ku yidhi waa madaxdii oo xaaraamta xoolaha gacantooda ku jira xaaraam u badan iyaduna taa bay la mid tahay lalama mucaamaloon karo waxbana lagama qaadan karo wey macnaha saas weeyaan maxaa yeelay dhanka xaaraamta waxaan u jeedaa may dhanka xalaasha dhanka xalaashaa la xoojinaya wey macnaha dhanka xalaashaa la xoojinayaayo maadaama ay kulmeen waa yani waxa weyaan qaacidadeeni haddaan ku soconno waxaan dhihi lahayn ninkan madaxda xalaal iyo xaaraam maadaama xoolihiisii ayay isugu jiraan xoolihii gacantiisa ku jiray oo qaar badanoo dadka uu ka qaaday qaar sharci darro uu ku qaaday yani waxa weye ay ku jiraan waxba lagama qaadan karo oo wuxuu ku siiya lagama qaadan karo lalama mucaamaloon karo saasaan dhihi lahayn haddaan qaacidadeeni ku socon lahayn laakiin mae mas'aladu way ka baxdayo waa mustathnaa oo asalkii bay ka baxda waxaan odhanaynaa waa laga qaadan karaa saas way macnaa suldaanka wuxuu usoo gooliyeelay masaladu tii hore unbay la mid tahaye wuxuu suldaanka usoo saaray oo ninka madaxda gooni ugu soo saaray oo mudnaanta uu u siiyey wax kale ma aha waxaa badan la mucaamalooshihiisa saas way macana waxaa aada u fara badan la mucaamaloshi lanna madaxdii lagama maarmo madaxdii lagama maarmo yani maadaama ay meeshii joogaan xafiisyadoodii iyo dhaqaalahoodii iyo waxay gacanta ku hayeen dadkii o dhan baa u baahan saas way macana marka sidaa daraaddeed buu gooni ugu soo soocaye tii hore unbay masaladu la mid tahay macna kadalika waxaa la mid a alakdu qaadasho min asuldaani ninka madaxda laga qaato in yaklib hadduu bato fii yadii gacantiisa alxaraamu xaraamtii hadday ku badato fastabin cadayso oo iyadana waa banaantahay macna washaakiridii mahmaa mahmaa tactalif markastoy calfato bilxaraami xaraam hadday calfato falaxmahaa hilibkeeda iyo wadarahaa caanaheeda sif waxaad ku tilmaantaa bilxilli xalaal ku tilmaan buu ku yidhi saas macna waa mas'alo kaleetee ridii rida waxaa la mid a digaagtii baa la mid a oo hashii baa la mid a oo sicii baa la mid a ee mihaal ahaan buu inoogu keenay ridu hadday calfato calaf iyo doog xaaraama hadday calfato caanaheeda iyo hilibkeeda xaaraam ha ku tilmaamina xalaal ku tilmaam buu ku yidhi leanna neefkii markuu cuno oo doogii daaqo dooggan kadaata dhiiggiisu siyaadinayaa hilibkiisuu bixinayaa hilibkan kaata meesha ku yaalla caanihiisii buu keenayaa caanahan iyo hilibkan meesha ku yaallaayey waxaa keenay calaf xaaraama keenay calaf iyo doog xaaraama buu ku baxay qaacidadeennii haddaan ku socono waxaan dhihi lahayn marka ijtamaca alxalaalu waalxaraamu yuqallabu alxaraamu saasaan dhihi lahayn laan dhihi maaye waa la cuni karaa wey macna saas weyaan alimaam albagawi isagu wuu kala qaadayaa wuxuu leeyahay waxay calfatay hadduu laba mid yahay waxay calfatay haddii uu nijaas yahay iyo hadduu xaaraam kale yahay yaa la kala qaadaya hadduu nijaas yahay maya oo waxay noqonaysaa marka jallaaladii jallaaladii xadiidka ku soo aroortay ee qashinka cuni jirtay yay marka noqonaysaa wey macna haddii uu yahay laakiin xaaraam si kale u yahay dooganay daaqday markaa wey markay banaan tahay oo hilibkeedii caanada la isticmaali kara wey macna oo see xaaraam ku noqon karaa masalan ya ya masalan in lasoo dhaco kale a doog dad kale lahaayeenoo meel dhigteen baad soo dhacday xoolahaagii baad siisay soo xaaraam ma xaaraam buu noqon karaa wey marka xaaraam doog xaaraam ay calfatay dooga xaaraamta caanaheedii iyo hilibkeedii xaaraamayn maayo waa la isticmaali karaa wey iyadoo meesha xaaraami gashay saas wey macana dhankii xalaashaa la xoojiyey marka washaaturidi mahmaa bilxaraami mahmaa tactalif markastoy calfato bilxaraami xaaraam haddii ay calfato fasif waxaad ku tilmaantaa laxmaha waa mafcuul muqadama waay fasif waxaad ku tilmaantaa laxmaha hilibkeeda iyo wadarahaa caanaheeda bilxilli xalaal ku tilmaan buu ku yidhi kadaa waxaa la mid a idaa mastuhlika haddii la dhammaysto alxaraamu xaraamtii haddii la dhammaysto xalaashii dhammaysato ow amase qaaraba uu u dhowaado xaaraamtii alistihlaaka dhammaysi uu u dhowaado wey fii ma qad ra-ow waxay culimmadu arkeen dhexdiisa xaal uu ku jiro waxaa iyaduna la mid a oo qaacidada ka baxaya haddii xalaashii iyo xaaraamtii isku darmaday xalaashii laga adkaado xaaraamtii laga adkaado istihlaaga waxa la yidhahda waaba la dhammaystayba aahaartii iyo astaamihii xaaraamtu ay lahayd waxbaba kama hadhinba eber baa laga dhigay eber baa laga dhigay mar haddii intay isku darmadeen xaaraamtii wixii lagu yaqaaniya astaamaheediiyo calaamadaheedii waxba ayna ka joogin oo xalaashu dhammaysatay xalaal unbaa laga soo qaadaya waxaa la mida lama dhammaysanina wax yar baa kasii joogo inay dhammaatay kusii dhowdahay xaaraamtii ayadana waxa weyaan xalaal baa laga soo qaadaya labada masle wey macna waxay ku mithaaliyeen maalan oo tusaale u ah ruuxii xarmanaa ee xajka xarmanaa ama cumrada xarmanaa shay inta lagu daray cadar iyo waxyaalo udgoon lagu daray udaygiisii iyo cadarkiisii uu dhammaaday udaygiisii uu dhammaaday oo shaygii kale uu dhammaystay oo uday wax kasoo udgayo uusan jirin ma isticmaali karaa mise ma isticmaali karo waa isticmaali karaa saas man oo yani laba shay baa isku jira shay udgoon iyo shay kaleetaa laisku dhex daray shaygii kaleen udgooneyn baa wuxuu dhammaystay oo eber ka dhigay kii udgoonaa oo udeygii o dhan buuba ka baabi'iyeyba wax udeygoo laga dareemaya ma jiro laakiin markii hore udeyg baa meesha la geliyey ma isticmaali karaa ruuxii xarmanaa mise ma isticmaali karo waa isticmaali karaa wey qaacidadeeni haddaan ku socno maxaan dhihi lahayn ma isticmaali karo lianna xalaal iyo xaaraan baa meesha isugu tegey saas way macna oo meesha ku kulmay oo udayga waxyaalaha udgoon ruuxa xarmane xaaraan bay ka tahay macna isticmaalkeedu taasoo kaleeta masalan ka mid a masalan biyihiibaa waxaa lagu daray waxyaalaha waxyaalo kaloo waxyaalaha shubma ka mid a waa biyo waxyaalaha kale shubma qaar ka mida lagu daray caanaa masalan lagu daray caanihii markii lagu daray biyihii baa la badiyey la badiyey sidii loo waday loo waday ayaa caanaha midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo astaan waxay lahaayeenoo dhan baa dhammaatay biyo unbaa meesha muuqda hadda ma lagu weyse qaadan karaa ma lagu dahaaro qaadan karaa mise laguma dahaaro qaadan karo waa lagu dahaaro qaadan karaa lianna xaaraantiibaa waxay noqotay waa la dhammaystayba saas way macnaha kii xalaasha ahaabaa dhammaystay waxba lagama soo reebin marka waxba laga soo qaadi maayo mar haddii la dhammaystay saas way macnaha masalan haweeney baa caanaheedii lasoo lisay markaasaa biyo lagu barxay biyaa lagu barxay sidii loogu waday loogu waday loogu aasaartii iyo raadkii iyo tilmaamihii lagu yaqaanay caanaha naaska haweeneyda yaa baaba'ay biyo unbaa meesha yaalla ninkii wuu cabay ilmihii yaraabaa la cabsiiyey ilmihii yaraa maxram yani maxaram uba hayaayo yani ma qaadanayaa axkaamtii maxramka oo nuugma ma laga soo qaadaya waa maya laga soo qaadi maayo weye saas wey maxaa yeelay caanihii laga lisay islaamtu mustahlag bay noqdeenoo biyahanaa dhammaystay saas wey macanaa marka haddii ay xaaraamtu mustahlag noqoto ama istihlaag ay ku dhowaato inay baaba'daba ay sigto wax yar kasii laaban yihiin waxaan jirin baa laga soo qaadaya dhanka xalaashaa la xoojinaya wey markaasi saas wey macana kadaa waxaa la mida idaa idaa mastuhlika haddii la dhammaysto alxaraamu xaraamtii haddii la dhammaysto xalaashii baa dhammaysatay wax alla waxay astaama lahayd oo dhan bay rogtay oo bedeshay oo eber ka dhigtay aw amase qaaraba hadduu ku dhowaado alistihlaaka ama xaaraamtii waxay ku dhowaatay alistihlaaka dhammaysi bay ku dhowaatay in la dhammaysto macnaha eber laga dhigo fii maa shay dhexdii xaaluya qadar aw culimmadu ay arkeen oo ra'yeeyeen wa haadihi middan assuuratu ee suurada ah taxtaha hoosteeda waxaa ahaatay suwarun suurooyin kala ah ka khalqi taxriimin haweeney xaaraamkaa ah guurkeedu ku darmashadeeda oo kale bikayri maa shay keyrkii lagu daro shaygaasoo inshay keyrkii ay ku darmato shaygaasoo inxasara koobmay shay koobmay keyrkii hadday haweeney guurkeedu xaaraamkaya ay ku darmato ayaaba ka mid ah saas way macana tani waxa weeye istihlaagan hadda soo sheegaynan lahayn haddii xalaash xaaraamtii la dhammaysto istihlaag lagu sameeyo xalaashii ay dhammaysato way iska bannaan tahay markaa suurooyin baa soo hoosgelaya ku yidhi suurooyinka soo hoosgelaya waxaa ka mid a haweeney guurkeedu uu xaaraam kaa yahay yaa waxay ku darmato dhex gasho laga garan waayey haweeney kaleeto haween kale oo guurkoodu kuu bannaan yahay laakiin kooban kooban u fiirso shardi waay hadda kahor baan dhowr goor soo marnaye haddii tirada haweenka kale ku darmatay ay kooban yihiin oo cadad la koobi kara ay yihiin markaasay xaaraam kaa wada noqonayaan saas way macanaha markaasay hee xaaraam kaa wada noqonayaan haddiise laakiin tirada haweenka aan la koobi karin haweenka kale ku darmatay wax loo koobi kara maa waa wadan dhan haweenkood wa walaashaabaa waxay ku luntay maalan waxa weye wadan wadamada ka mid mana ka garanaysa gobol dhan oo bulsho dhan ay degan tahay bay walaashaa ku fakatay mid alla midaad aragtoo haweeney aba waa walaashaa inay taa laga yaaba soo ma waa suurtagal marka ixtimaalkii baa ku jira ixtimaalkii baa ku jira laakiin haddii waxaan la koobi karin ay yihiin xalaashii xaaraamtii guurkeedu xaaraamta kaa ahayd mustahlag bay markaa noqoto waa laga tambatay oo la dhamaysay waxba laga soo qaadi maayo mana waxba laga soo qaadi maayo waa haweeneydii guurkeedu uusan ku banaanayn oo dhul aada u ballaadhan oo dad badan degan yihiin oon la tira koobi karin haweenkooda aan la tira koobi karin ay ku dhex darmatay yani waxa waa laga guursan karaa wey saas maana waxaa la mid a hal shimbir ah oo laleeyahay hal shimbira oo nin leeyahay baa waxay ku darmatay shimbiro fara badan oo la koobi karin gobol dhan shimbirihiisay ku luntay shimbirihii dhanna waa lagu ugaarsan kara miya ilaan hal xaaraama ku dhex luntae ma waa la ugaarsan karaa wey saas macana ayadoo ay suurtagal tahay shimbirtaad ugaarsataba inay tii hebel tahay oy macquul tahay oo xaaraamtii ay geli karayso ayaa haddana waxaa la yidhi ma ahe maadaama aan la koobi karaynin shimbirihii o dhan dadka aan loo diidin shimbir ha layska ugaarsado wey marka maxaa yeelay tii xaaraamta ahayd baa mustahlag noqoto waaba la dhammaystayba maxaa hal xaba wa oo intaa ku dhex darmatay waxba laga soo qaadi maayo macana sidaas weyaan marka furuuc noocaasoo kalea soo gelaysa furuuc noocaasoo kale soo gelaysa waxa loo ogolaaday marka tan wax kale ma aha waa liajli rafci lxaraj waay liajli rafci lxaraj leanna wadan dhan oo walaashaa ku dhex fakatay soomaali o dhan bay walaashaa ku fakatay soomali o dhan kama guursan karta hadii lagu dhaho soo xaraj ma ah mashaqa ku jirta macna marka liajli rafci lxaraj baa loo yidhi tan kooban oo ku dhex darmatay kuwa koobanna hade waad ka maarmi kartaa wey taas oo kuwo kalaa kuu furan haddii laguu diiday tuulo yaroo walaashaa ku dhex fakatay macnaha oo laga garan waayo haweenkoodii kale kuwo kalaa macnaha kuu furan wa wa haadihi midantaata assuuratu ee suurada waa suuradan istihlaaga ah ee xaaraamtii la istihlaago la dhammaystay taxta hoosteeda waxa ahaaday suwarunba ahaaday ka khalqi taxriimin ka khalqi muxaramin haweeney xaaraam guurkood guurkeeda uu kaa yahay ku darmashadeeda wey bikayri maa shay kayrkii ay ku darmato shaygaasoo inxasara koobmay waxa uu laga wadaa shay aan koobmaynin saa un macna bikayri man xasara shay aan koobmaynin iyo haween aan koobmaynin oo aan la koobi karaynin hadday ku darmato weeye saas wey macna ayb faa'idatun wadabdu lilmaxsuuri min muhimi اlashyaai likatri maa yacun kama ka alfin ayru maxsuurin fama ka alfin hayru maxsuurin yucad wama ka cishriina famaxsuurun warad wma yakunu bayna yadayni alxiqi bidani uma istafti lilqalbi اlnaqi wuxuu ku yidhi faa'idatun haadihi midantaatu faa'idatun faa'iida wey wadabdu koobid lilmaxsuuri la koobo min muhimi alashyaai ashyaada kuwooda muhimkaa bay ka mid tahay likasrati ma shay naashihii likasrati ma yacun soo darintiisa badnaanshaheeda darteed saas macna imaanshihiisaa badanoo inuu soo dariyo oo la helo ayaa badan saas daraaddeed buu muhim u yahay famaa shaygii marka ka alfin kun oo kale ah hayru maxsuurin waa mid aan la koobi karin hayru maxsuurin mid aan la koobi karin baa yucaddu lagu tirin wamaa shaygii ka cishriina labaatan oo kalena famaxsuurun mid la koobi karo buu warada ku soo arooray famaxsuurun mid la koobi karo way macna saasuu ku soo arooray wamaa yakuunu wixii ahaanaya bayna dayni labadaa wixii udhexeeya kunkiiyo labaatanka wixii udhexeeyana alxiq waxaad haleeshiisaa bidanni malaha waxaad ku haleeshiisaa biaxadihimaa labadaa midood haleeshii labadaa wixii udhexeeya wax badan baa udhexeeye labadooda mid uun kii aad u malayso inuu la mid yaho u dhow yahay kaa haleeshii buu ku yihi macnaha uma kadibna istafti waxaad su-aal weydiisaa lilqalbi qalbigii annaqiyi ee nadiifta ahaa kadibna wixii shaki kaa galo qalbigaaga ula laabo macnaha nadiifta ah saasuu ku yidhi macnaha halkan wuxuu ka hadlayaa mas'aladii horey farac ka tahay masaladii hore soo inama dhihin ka khaldi taxriimin bikayri man xasar haddii shay xaaraam kaa ah uu ku dhex darmado waxaan xaaraam kaa ahayn oo fara badan oo la koobi karin waa bannaan yahay soo ma haddii wax la koobi karo uu yahay wuxuu ku dhex darmadayna ma banaano sooma ayib waxa la koobi karo iyo waxaan la koobi karin maxaa baabid u ah marka bal baabidiisii waxaad i tidhaahdaa intaa haddii ay tiradu dhan tahay waa la koobi karaa xukunkeeduna xaaraan buu noqon intaa wixii ka badanna wax la koobi kara ma aha sidaa daraaddeed way iska bannaan tahay wixii la koobi kara iyo waxaan la koobi karin baabid igasi bu ku yihi macana baabid hee igasi hadalkan marka hazaali baa iskale alimaam alghazali ayaa iskale famaa ka alfin hayru maxsuurin yucad faahfaahintan tadaatiya kala dhigdhigan waxaa iskale alimaam alghazali baa iskale wuxuu yidhi horta in loo dhigo xad go-an oo la yidhaahdo intaana waa tiro laoo intaana waa tiro aan la koobi karaynin way adag tahay maxaa yale daabid noocaas oo kale ah wuu adag yahay in la sameyo laakiin waxoogaa taqriibi baa la samayn karaa waa la dhadhaweyn karaa waa la dhadhaweyn karaa wuxuu marka ku dhadhaweeyey imaamu alghazali wuxuu yidhi wixii markii bannaan laysugu keeno meel bannaan oo ishu qabato saa intaad u fiiriso adoon kow iyo laba dhihin hal mar aad tiradooda dusha ka garan karto waa yar yihiin wixii bannaan intay joogaan ishoo hal mar lagu fiiriyey aan lagu tirin karin kow iyo laba iyo saddex inta la dhao tiro lala dabagala mooye aan hal mar si duuduuban tiradooda loo garan karinle waa hayru maxsuurin buu ku yidhi saas macanaa waa tyani waa waxaan la koobi karin bu markaa noqonaya kan la koobi karo tusaalu inaga siiyo waxaa ka mid a maalan waa labaatan oo kale tiro labaatan toban iyo labaatan iyo wixii la mid a waa maxsuur lianna toban neefoo xoolaa ama toban ruux oo meeshaa taagan hal maroo saa udu fiirisaad qiyaasi kartaa soo saas maa labaatankaa la mid wixii kun iyo ka badan gaadhana ayaduna waa hayru maxsuurin waxaan koobmi karin weeye labadooda maxaa udhexeeya marka labaatan iyo kun imisaa udhexaysa soo tirooyin fara badan uma dhexeeyaan tirooyinka udhexeeya marka wuxuu ku yidhi intaad adigu u fiirsato ood qalbigaa caqligaaga isticmaasho kolba tii ay u dhow yihiin malahaaga ku haleeshi masalan waxa weye shanta boqol lixda boqol labada boqol kunkaa la haleeshiini wixii labaatanka ka ag dhowaadana labaatanka xaggiisa usoo dhowee wixii dhexdhexaad kaa noqdo shaki kaa galana ood ku shakida talo maxaggaad raacisaa maxaggaad raacisaana qalbigaaga nadiifta ee waswaaska nadiifta ka ah intaad su-aal weydiisatood kashato meeshii uu rabbi ku waafajiya haleeshii buu ku yidhi macna haleeshii buu ku yidhi macnaa saas weeye marka maxsuurka iyo hayru maxsuurka intaa unbaad ku kala garan waa darafu yacni daraf aclaa ah iyo daraf adnaa iyo wasatu ah darafka aclaagee ugu sarreeya oo kunkiiyo wixii ka agdhowa waa la ysla ogol yahay waa hayru maxsuur darafka adnaagee ugu sokeeye ugu yarna waa labaatankii iyo tobankii wixii ka yara waa laysla ogol yahay waa maxsuur wixii intaa u dhaxeeya yaa maxalu khilaafa marka oo wasadka ah macnaha taana wuxuu ku yidhi malahaaga adeegsho oo meeshii malahaagu u bato haleeshii wixii shaki kaa galana qalbigaaga nadiiftaa su-aal weydii istafti qalbaka wey macnaa wain aftaaka almuftuun qalbigaaga kaasho wey markaasi macnaha faa'idatun haadihi midda daatu faa'idatun faa'ido wey wadabdu koobitaanka lilmaxsuuri la koobo oo daabid loo sameeyaa lilmaxsuuri midka koobmaya midka ku urursami kara ee koobmi kara in macnaha daabid loo sameeyahay min muhimi alashyaai ashyaada kuwa uu muhimka abuu ka mid yahay muxuu muhim leeyahay likasrati ma likasri ma likasrati maa yacun yacni soo daahiritaankiisa iyo imaanshihiisa badnaansha ay badan tahay darteed waxa weeye waxaa kutubta fiqiga aad ugu fara badan in aad aragto haadaa maxsuurun wa haadaa hayru maxsuurin in kaana maxsuuran faxukmuhu kada wain kaana hayru maxsuurin faxukmuhu kada kutubta fiqigaad aada ugu arki marka maxsuurkan iyo hayru maxsuurkan aad buu kutubta ugu soo laalaabtaaye waa waxyaalaha soo noqnoqoshadiisa badnaanshaheeda darteed waa muhim inuu ruuxu barto macna saas weyaan likasrati maa yacun soo noqnoqoshadiisa badnaanshaheeda darteed maada haddaad masteriya ka dhigto yacni soo daahiridiisa iyo soo muuqashadiisa iyo imaanshihiisa badnaanshaheeda darteed ayuu muhim la yahay oo waxyaalaha muhimka uga mid yahay famaa shaygii marka ka alfin kun oo kale ah hayru maxsuurin mid aan koobmaynin baa yucaddu lagu tirinaya waa wax markay ishu qabato hal mar duuduub ayna tiradeeda u garan karaynin kun oo kaleeto waxaan koobmaynin ka soo qaad wamaa shaygii ka cishriina labaatan oo kale ana waa tobankii iyo shan iyo tobankii labaatankii fa maxsuurun mid la koobi karo ayuu warada ku soo arooray ama waxaa tidhahdaa famaxsuurun fa huwa kaasi maxsuurun mid la koobi kara wey warada xaal uu soo arooray saana waad ixraabi kartaa macna wamaa yakuunu wixii ahaanaya wixii ahaada bayna dayni labadaa dhexdooda wixii ahaada oo labadee ah kunkii iyo labaatankii labadaa wixii u dhexeeya oo tira ana alxiq waxaad haleeshiisaa bidanni malahaaga waxaad ku haleeshiisaa biaxadihimaa labadaa midood haleeshii kolba kii malahaaga aada u badisay inuu u dhow yahay oo uu la mid yahay kaa haleeshii buu ku yidhi macnaha uma kadibna istafti istaftidaas waxa weeye uma maa uma maa shakakta fiihi wey macnaha ama uma maa shuka fiihi wixii kadib laga shakiyo oo dhexda kaa istaaga istafti waxaa su-aal warsataa lilwarso oo qalbigaaga ula laabo wey qalbigii annaqiyi ee nadiifta ahaa ee waswaaska nadiifta ka macna qalbigaaga kaasho oo cid kaleeto hadda kuu kala saariyo waa maxsuur iyo hayru maxsuur heli mayside qalbigaaga unula laabo wey macna oo adigu aada uga baaraan deg markaa way kuu soo bixi wixii shaki kaa gala wey macna هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي الواحد وهي واحدة وهو بأن يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبأبواب يرد وحيثما جرى فعن قولين لم يخل في الغالب أو وجهين فالأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل waxaan kusoo dhex jirnay qawaaciddii afartanka ahaa middii labaad aan kusoo dhex jirnay oo ah xalaasha iyo xaaraamtu hadday kulmaan xaaraamta ayaa la xoojinaya waxaanan soo sheegnay oo sheekhu inoo soo sheegay masaa'il iyo suwar
ka baxay qaacidada oo laga soo reebay ayuu inoo shitiriyey wuxuu ku yihi marka halkan muhimatun haadihi midani muhimatun wey waa muhimad tadkhulu waxaa gelaysa buu yihi fii dii midda waxaa dhex gelaysa alqaacidati ee qaacidada ah qaacidadana aan soo sheegnay waxaa dhex gelaysa tafriiqunaa kala qaadideenna asafqata aan kala qaadno heshiiskii dhacay walxaal hiya safqaduna waaxidatun mid ay tahay safqa hal mid ah inaan kala qaadno ayaa qaacidadeennan soo hosgelaysa wa huwa safqadaasina waxa weeye bi-an yajmaca inuu kulmiyo caqdun caqdi caqdigaasoo munfaridun mid ah ayaa wuxuu kulmiyey xillan xalaal iyo xurman xaaraan buu kulmiyey wa biabwaabin baabab buuna yaridu ku soo arooraya abwaab fiqhida abaabtiisa ka midana waa ku soo arooraya way macna waxaasmaa meeshii jaraa uu dureero oo caqdigaas xalaashii xaaraamta kulmiyey la helaayey fa can qowleyni lam yakhlu falam yakhlu khaali kama aha can qowleyni laba qowl khaali ka noqon maayo fi lghaalibi sida badan aw wajhayni ama laba weji khaali kama noqonayo falarjaxu mis marka sida rajaxnaanta badan ee xooga badani asixatu asixid weeye caqdigii inuu asaxay fii dilxilli midka xalaasha u saaxiibka ah inuu ku asaxay kii xaaraamta ahaana inuusan ku asixin waal-aakharu qowlka labaadna waxa weeye albutlaanu burid waay ay fi lkulli dhammaantoodba dhammaantood inay wada bureen oo kii xalaasha iyo kii xaaraamta inay wada bureen taas weye qowlka kaleetana macnaha halka wuxuu ka hadlayaa qaacido taanii hore ee aan dhexdeeda socon hoosgelaysa oo maxay tahay waa qaacidada la yidhahdo tafriiqu safqa tafriiqu safqa tafriiqu safqa macnaheedu waxa weeye hal caqdi hal heshiis ayaa wuxuu kulmiyey shay xalaal ah iyo shay xaaraam ah hal heshiis wey laba shay buu yaa heshiisku ku dhacay labada shay mid ka mida waa la ogolyaho sharcigu waa ogol yahay midna ma ogole waa xaaraam heshiiska marka saa u dhacay ma asaxayaayo labadan shay ee uu kulansaday mid horta inuusan ku asaxaynin waaba iska caddahay oo kii xaaraamtahaa ah laakiin kii xalaasha ahaa miyuu ku asaxayaa oo kii kale waa burayaa miya mise labadiiba waa isla burayaan miya labadiiba caqdigii waa wada burahayaayo shaygii xalaasha iyo shaygii xaaraamtaa midna ku asixi maaye labadiiba waa isla burayaa kee xaalku yahay macna wuxuu ku yidhi marka yani haddii taasoo kale la helo caqdi xalaal iyo xaaraam kulmiye la helo inta badan laba qowl kama madhnaado ama lama weji maxaa udhexeeya labada qowl iyo labada weji fi madhab shaafici aha walawji asxaabi madhab waan soo sheegnay aqwaal haddii la yidhahdo fi dakhili madhab imaamkaa laga wadaa imaamka aqwaashiisa waa imaam shaafici haddii awjuh la yidhaahdana waa asxaabu lmadhab raggii macnaa waxa madhabka u adeegay waxyaalaha ijtihaadaadkii madhabka kusoo kordhiyaan ayaa awjuh la yidhaahdaa marka ama laba qowl oo imaamku leeyahay kama madhnaa ama maahe laba weji xaabtu leeyihiin kama madhnaa haddii la helo caqdiga noocaas macnaha sida rajaxani waxa weeye in caqdiga qeybtiisa xalaasha ana labada shay uu kulmiyey qeybta xalaashaa inuu ku asaxo qeybta xaaraamta ana shayga xaaraamta ana inuu buro oo uusan ku asixin qowlka labaad ee meesha ku jiraayo waxa weeyaan ama wejiga labaadi in labadiibaa isla buraan waa saas way macana masaladu mar walba waa khilaafiya ama imaamka ayaa laba qowl laga hayaa ama asxaabta madhabka isku khilaafsan khilaafkuna waa sidan qowl wuxuu leeyahay labadoodii kii xalaasha iyo kii xaraamta baa isla buraan oo caqdigii marka bilkuliya maba asixinba midna kuma asixin qowlka galle wuxuu leeyahay waa midka macnaha xooga badane labada shay midkooda xalaasha caqdigu ha ku asaxo kan xaaraamta ana caqdigii ha buro oo yuusan ku asixin way macnaha labadaa qowl ama labadaa weji baa ku jira macnaha haaliban misaalka waxa weeye abwaab fara badan bay ku soo aroortaa sheekhu inay yidhi kitaabulbeec buu ku yimaadaa nikaaxa wuu ku yimaadaa hibada yani hudnada waa ku yimaadaa munaabalada waa ku yimaadaa damaankii ibraaga waa ku yimaadaa ixyaau mawaadka waa ku jira abwaab badan buu ku yimaadaa wa biabwaabin yarid buu ku yidhi abwaab faruura abwaabta fiqiga ka mid a ayay kusoo aroortaayo baab keliya maaha macna misaalkeedu waxa wey masalan beec oo kaleeto markaan idhaahno nin baa masalan wuxuu iibinayaa shay xalaala iyo shay xaaraama khamro iyo masalan aan dhahno khal ama waxaa iska tiraahdaa khamro iyo beriis ayuu wada iibinaya jubbadan khamrada ah iyo kiiladan beriiska ah oo wada socda boqol shil iga sii waa hal caqdi haddii la yidhaahdo war jubbadan khamradana gooni iga gado gooni caqdigeedu u dhaco iyo lacagta la kala siisanayo gooni looga wada hadlo kiiladan beriiska ana gooni looga wada hadlaaye waa laba caqdi oo kala baxsan soo ma laakiin hal caqdi oo isku jira waxay noqonayaan markii la yidhaahdo yani jubbadan khamrada ah iyo kiiladan beriiska ah oo iswata boqol shilin iga wada sii iyo waa yahay laba weji amar ku jira waa hal caqdi oo laba shay oo midna xalaal iyo midna xaaraam yahay kulansaday qolo waxay leeyihin marka qowl wuxuu leeyahay labadiiba ha isla buro beriiskii xalaasha ahaana waxba kuma asixinoo caqdigiisi waa baatil khamradiina waa baatiloo wax caqdioo asaxay meesha maba jiraba qowl waa midka waalaaakharu lbutlaanu ay fi lkulli waay qowlka kalena wuxuu leeyahay ma ahee kiiladan beriiska ah inteeda iyo caqdidu iyada ha asaxo heshiiskeedu ha asaxo laakiin khamradii maya saas man khamradii maya oo hala kala qaado qowlka labaadna saasule man ama wejiga labaadna saasule waxaa ka mid a masalan ri iyo iyo doofaar ayuu wada gadaya oo suuqa u wada jooga halayga wada gada buu yidhi kulligood si duduban buu hal lacag meeqaad wada siinaysaa kun shil baa wada siinaya sidoo kaleeto weye iyaduna ridii waa ku asaxayaa oo rida iyada caqdigeedii iyo heshiiskeedii waa dhacay laakiin doofaarkan kadaata caqdigiisi ma asixin saas way macnaha waxaa ishkaal uu ku jiraayo qolada diidan ay ka doodayaan waxay leeyihiin haddaynu yidhaahno kan ay bannaan tahay isticmaalkiisuna qeybtiisu ha ansaxdo kan aynan bannaanaynayna asixin ishkaal baa meesha imaanayo samankiibaaba majhuul aba ose majhuul ku noqonaya wuxuu majhuul ku noqonayaa ridan imisaa kaga aadan kunka shilin doofaarkase intee ku aadanoo loogu talagalay waa majhuul ila wix iyagoo isku duuduwanbu caqdigu ku dhacay sooma mid walba gooni ahaanta waxa qiimihiisu uu dhan yahay loogu talagalay ee lagu gadahayo ma cadda sidaa daraaddeed labadaba ha laysla buriyo ama shay xaaraama ku jira waa khinsiirke ama meehe caqdiga jahaalo xambaarsan waa ride eh saas way macnaha waa qolada wada burinaysa wa ayib wahaakada masalan nikaaxa oo kaleeta markaan u dhimaadno tusaalaheedu waxa weeye nin aynan u bannaanayn inuu guursado addoon ilan addoonta guursigeedu shuruud bay leedahay soo ma shuruud bay leedahay waa inuu ninku u waayo macnaha xor u waayo uu tabar u waayo xorti zinana uu iskaga cabsado macnaha dalika liman khashiya alcanata minkum soomaahn zinana uu isaga cabsado nin ayna marka addoon guurkeedu u guursigeedu u bannaanayn ayaa wuxuu wada guursaday addoon iyo haweeney xor ah hal caqdi buuna ku wada guursaday meeshaa la wada fadhiyaa kii addoonta sayidkeeda ahaa gabadhaa ma iga aqbashay kii kaleetana islaantaa waan kuu guuriya ma iga aqbashay labadoodiiba waan wada aqbalay buuri ama meehe sayidka gabadhiisii xorta ahayd iyo addoontiisiibuu u wada guurinaya war labadaa gabdhoodba waan kuu guuriye ma aqbashay waan aqbalay waa hal caqdi hal caqdi waa labadoodiiba waan aqbaladaas ayuu ku dhacaya aqbalkoodii mid waa xalaal marka oo waa gabadha sayidka ee xorta ah midna waa xaaraamo waa addoontiisao hade isaganayna u bannaanin addoon inuu guursado dadkii addoonta loo ogolaa ma aha marka haddaan idhaahno qowlka uu leeyahay arjaxa qabannana middan xorta ah waa asaxaysaa nikaaxeedu tii adoonta ayada nikaaxeedii waa burayaa haddaynu qowlka yani wada burinaya qabanana labadoodiiba nikaaxoodii waa isla buray saas wey macnaha haadihi midantaasi muhimatu wey muhimada waxaa la yidhahdaa maa yahumu biistifaadatiha alinsaana aw itaaba la yidhahda ibni aadamku wuxuu u qasto oo ka murgo ama faa-ideysigeeda ama faa-iideynteeda ayaa la yidhahdaa macnaha muhimada muhimatun haadihi midana muhimatu wey tadkhulu waxaa geli buu ihi fii diitan alqaacidati ee qaacidada ah waa qaacidadeeni aan soo marnaye qaacida takliibi alxaraam waxaa gudagelaya tafriiquna kala qaadidanada qata aan kala qaadno oo macnaha aan u kala qaadno qaybtii xalaasha ahaydna inay ku asaxdo qaybtii xaaraamta ahaydna macnaha burto alqaadidusa macnaha tafriiquna asafqata heshiiskii aan kala qaadno safqa waxaa loogu magacaabay ila tasfiiqa asalkiisa waxaa la yidhahda sacab sacab garaacista sooma waxaa loogu magacaabay labada nin carabta caadada waxay labada nin markay heshiinahayaan gacantaa gacanta lagu dhufan jira macnaha saasay isugu dhufan jira ayadiyaa marka lagu magacaabay macnaha heshiiska la yidhahda marka ayib tafriiqunaa ayaa ka mid a qaacidadan soo hoosgelaya dheh tafriiqunaa kala geyntannada asafqata aan kala geyno walxaal hiya safqadu waaxidatun ay mid tahay wahuwa tafriiqaasina bian yajmaca waa inuu kulmiyo caqdun caqdi caqdigaasoo heshiis caqdigaasoo munfaridun mid ah oo laba ama saddex noqonin hadduu qaybsamo oo mid walba caqdi gooniya loo gunto oo si gooniya looga heshiiya waa ka gedisan tahay maaha masalada ka hadlayn bian yajmaca caqdun munfaridun oo keliya xillan xalaal inuu kulmiyo weeye wa xurman iyo xaaraam wa biabwaabin baabaab fiqiya abwaabtiisa ka mida buuna yaridu ku soo aroori abwaab badanoo kuwaa sheegeynaa ayuu ku yimaadaa wey macnaha waxaysumaa meeshii jaraa uu dureero safqadaasi caqdigaasi xalaasha iyo xaaraamta kulmiyey meeshii uu dureero la helo falam yakhlu kama madhnaanayo can qowleyni laba qowl kama madhnaa oo imaam shaafici leeyahay aw amase fi lhaalibi sida haalibkay u badan tahay aw wajhayni ama laba weji kama madhno asxaabta madhabku ay leeyihiin labadaa mid wey macnaha kolley kolley waa laisu khilaafsanya wey falarjaxu sida marka rajaxnaanta badani waxa weye xooga badani asixatu asixidii weye caqdigii inuu asaxo fii dilxil midka xalaasha u saaxiibka dhexdiisa inuu ku asaxo oo caqdiga labada shay uu ku dhacay midkiisa xalaasha inuu ku asaxo uu saxiix noqdo ayb walaakharu qowlka labaadna qowlka labaad qowl waa midkaa tafsiirka gelinaya kala qaadaya qowlka labaadna waxa weeyaan walaakharu qowlka kale albutlaanu burid weeye caqdigii inuu buro ey filkulli dhammaan dhexdooda inuu ku buro kii xalaashaayo kii xaaraamtaaba labadoodaba dhexdooda caqdigii inuu ku buro oo caqdigii wada buro midkaas wey macnaha qowlka kaleetana macnaha wajarayaanu lkhulfi fiihi yushtarad lahu shuruuطu walaha alaslu dabad fain turid taxqiiqaha bilaa khalal faraajic alasla wajaanib ilmalal wajarayaanu lkhulfi khilaafka dureeridiisa fiihi tafriqu safqaha dhexdooda uu ku dureero yushtaradu waxaa la shurdheeyaa lahu jaraya shuruudun baa loo shardheeyaa waalaslu asalkii baana dabada koobay lahaa shuruudda koobaye ee fain turid haddaad doonayso taxqiiqahaa shuruudda xaqiijinteeda haddaad doonayso bilaa khalalin dhimana la-aan faraajici waxaad raajicisaa ood ku laabataa alasla asalkii ku laabo wajaanib iskana fogey oo ka dheerow almalala daalkana iska fogey ugu macna wahsiga intaad iska fogeyso asalkii u laabo buu ku yihi macna saas weyaan marka wuxuu ku leeyahay yacni khilaafku uu imaanayo oo safqadan labada shay ee midna xalaasha yahay midna xaaraamta yahay kulansatay marka laysku khilaafayo oo ama laba qowl baa ku jira leeyahay ama laba weji baa ku jira laleeyahay shuruud bay leedahay khilaafkaasi inuu dureero shuruud baa loo taxaa shuruuddaasina mid hadda meesha aan kuugu sheegi ma ahee asalkii oo asalku muxuu yahay ashbaah wanabaa'ir kitaabkii asalka ah ee manduumadan asalka u ahaa ee c u d kaasaa koobay buu ku yidhi oo sheegay shuruudda iyadaa macnaha marka haddaad doonayso inaad taxqiijiso oo nin yacni inaad wax korsato doonaya aad tahay dhimanaansho la-aan waxaad ugu laabataa kitaabkii asalka ahaa wahsiga iska daa buu ku yidhi macnaha macnaheed waxa weeye shay walba inuun inta lagu diyaariyo lagu siiyo maahee adiga laftaadu intaad isxilqaanto bal marmarka qaarkeed intaad bal asalkii ka wardoon wey macnaha bal marmarka qaarkood asalkii ka wardoonoo wahsiga faraha badan iyo in afka wax lagugu guro uun inaad sugto taa iska daa wey macnaha ee raganimada mar iska raadi wey macnaha oo bal asalkii adiga laftaadu ku laabo shuruudda iyadaa ugu laabo intaas kaga baxasho shuruudda marka ilaa sideed shardiyo siyuudi ashbaha oo nadaa'irka uu ku sheegaya wey macana shuruudda qaar baa waxoogaa yaro adag qaar baa yaro adag مثلا waxaa kamid wuxuu leeyahay waa inaynan caqdigan uusan cibaadaadka dhexdooda dhicin caqdigan labada shay kulansaday cibaado waa inuusan ahayn hadduu cibaado yahay kii cibaadada uu ku asaxayana wuu ku asixi ka kalena baatil buu ku noqonay khilaaf kuma jira taa iyada masalan laba xaj buu niyeystay bilihii xajkaa lagu jira laba xaj buu niyeystay waa hal caqdi oo laba camal oo midna la ogoliyo midna aan la ogolayn ku dhacay sooma laakiin waa cibaado kaasoo kale laisku khilaafi maaye hal xaj unbaa asaxaya ka kalena baatil buu noqon shuruudbay ka mid tahay macna shuruuddan waxaa ka mid a masalan anlaa yakuuna mabniyan cala asiraayati wataqliib baa la yidhahda waa inuusan ku dhisnayn gudbid iyo halibid dalaaqoo kaleeto iyo cidqigoo kaleeto yidhahdaan oo masalan hadduu haweeneydiisa iyo haweeney kale isla furo ama addoonkiisi iyo addoon aan lahayn wada xoreeyo qadacan ayadana khilaaf kuma jiree inta uu isagu milkigiisa ku jirta unba caqdigu ku dhici tiisa unbaa furmi tii kaleete dadka kaleeto macnaha waxa weyaan ama yani aan la qabinba ma furi karo addoonkii uusan lahayn iyo xooluhuusan lahayn iib kuma dhici karo saas wey macnaha marka waxa weye taana waa shardi shardiga labaad waxa weeye midka buraya waa in la garanayo labada shay waa inay macnaha waxa weye la kala garanoo kabaya yahay ama shaksi ahaan baa loo garanaya ama jus-iyo iyo qeyb ahaan baa loo garanaya macnaha taas waxa weeyaan iyadana inay kala caddahay wey waxaa laga taas laga saarayaa bay leeyihiin masalan yani haddii uu shardi khiyaar dhigto shardulkhiyaar afaln haddii uu dhigto kulligeed ma wada buraysaa mise saddexdii la ogolaabaa soo hadhaysa kulligeed waa wada buraysaa bay leeyihin macnaa saas weye ama waxaa kasii fiican waxaad ku misaalisaa shan haweena buu wada guursaday shan haweena hal mar buuna wada caqdiyey hal mar iyo shan haweena wada caqdiyey afar miyaan usoo reebeynaayo mid miyaan tuuraynaa mise kulligood waa laysla tuuri kulligood ha laysla tuura waay sababta waxa weye waxaan la garanaynin haddaynu nidhaahno afar aan usoo reebno afarteen usoo reebnaa tegeysa saas wey macnaa ma cadda marka mar haddayna kala caddaan karaynin mid yani kan burahaya si gooniya aan loo garanaynin xaaraamta ee uusan ka baxsanayn kuwa kale kulli ha laysla wada turay qawla waaxidan khilaaf kuma jira macnaa shuruudda ka mid shuruudda waxaa ka mid a uu macnaha soo arooriyey mas'aladu waa inaysan ku dhisnayn ixtiyaad waa inaysan ku dhisnayn oo hadday ixtiyaad ku dhisan tahay oo ixtiyaadkii ka ziyaadiyo iyadana waa wada buraysaa caraayaadkii oo kaleeto caraayaadkii waxaa la ogolaa oo macnaha ruuxa loo ogolaa yani khamsata awsiqin maa duuna khamsata awsiqin khamsata awsiqin hadduu ka ziyaadiyo kulliga isla wada buri saas way macnaha ee khamsatu awsiq wixii ka yaraha loo soo reebay ziyaadadana hala tuura la dhihi maaye way isla wada buraysaa shuruuddu marka ilaa sideed buu gaarsiinayaa yani waxa way ugu laabtaa ashbaha nadaa'irka loogu loogu laabto macnaha ayb inkastoo qaarkood ay adag yihiin fahamkoodu haddana macnaa waxa wey hadii uun aada loogu fiirsado in la fahmay u badanta wa jarayaanuulkhulfi khilaafka dureeridiisa buu ku yihi fiihi kan dhexdiisa uu ku direero fiihi damiirka wuxuu u noqonayaa tafriiqu safqihi caqdigii xalaashiiyo xaaraamta kulmiyey dhexdiisa in khilaafku uu ku dureeraayey oo laysku khilaafayo yushtaradu waxaa loo shardiyeeyaa lahu isaga shuruudun baa loo shardiyeeyaa waalaslu asalkii oo ashbaha wanadaa'ir ah ayaana dabada koobay lahaa shuruudaa koobay haddii shuruuddan la waayo ama qaطcan waxaa laysku waafiqi waxaa laysku waafaqi in labadooda caqdiba wada bureen ama waxaa laysku waafaqi midkood inuu asaxay waa saas khilaaf baan gelin wey maana haddii shuruuddan meesha uu soo gala wey maana haddii shuruuddan macnaha la waayo wey maana haddii shuruuddan tadaata la waayo khilaafkiibaa buraya wey maana oo mas'alada hal dhinac un baa laysugu raacay ama butlaan baa laysugu raacay ama sixa laysugu raacay saas wey macana fain turid haddaad doonayso bu kuuri taxqiiqaha xaqiijinteeda haddaad doonayso bilaa khalan dhimanaan la-aan faraajici waxaad ku laabato raajica waxaad muraajacaysaa ood ku laabataa alasla asalkii ku laabo wajaanib iskana fogeeyo ka dheerow almalala daalkana iska fogowe macnaha daalka iyo wahsigan iska daawe macnaha intaas waa iska tatimat lbeyt wahaa hunaa qaacidatun tadkhulu fi hadihi fahaakaha bilaa tawaqufi faxayuma ijtamaca jaanibu safar wdiduhu gulliba jaanib lxadar wahaahunaa halkan waxaa ahaatay qaacidatun qaacide ayaa ahaatay qaacidadaasoo tadkhulu gelaysa fii haadihi fii haadii middan aynu soo sheegnay hoos gelaysa dhexdeeda gelaysa fahaakahaa qaada buu ku yihi qaacidadanna bilaa tawaqufin ay bilaa muhlatin sugid la-aan adoon ka istaagin oon u kaadsamin toos u qaada bu ku yihi macna faxayumaa meesha waata qaacidadii faxayumaa meeshii ijtamaca ay kulmaan jaanibu safari safarka dhinaciisa wadiduhu iyo safarka lidkii hadday kulmaan gulliba waa la xooseyaa jaanibu lxadari xadarka iyo iyo deganaanshaha dhinaciisaa la xoojin saas kule mana qaacidadu waa saas ida ijtamaca jaanibu safari ida ijtamaca ida ijtamaca jaanibu alxadari wa jaanibu safari gulliba jaanibu lxadar saas wey haddii safar iyo xadar safarku macnaha waa socdaalka waay ilan axkaam buu leeyahay xadarkuna waa deganaanshaha wey ruux markuusan safar ku jirin waay isaguna axkaam buu leeyahay axkaam waxaa jirta iskhilaafayso ruuxu markuu safar ku jira loo ogol yahay markuu degan yahayna aan loo ogoleyn haddii marka labadoodii isu yimaadaan oy hal xugum isku qabsadaan koodee la xoojinaya dhanka xadarka xooji buu ku yidhi saas man dhanka xadarka ayaa la xoojinaya deganaanshaha la xoojinaya oo isagaa xugumka la raacinaya manaa la siinaya misaalkay wax ku cadadaana misaalkeedu waxa weye masalan khufkii ayuu wuxuu masaxay isaga oo aan safar ku jirin gurigiisa isagoo jooga ayuu khufkii masaxay markaasuu safray masixiddii uu isagoo jooga oo degan masaxay yuu ku safray ma wuxuu dhammaystirayaa saddex beri iyo saddex habeen oo muddadii musaafirka ah mise habeen iyo maalin buu dhammaystiraya habeen iyo maalin buu dhamaystiraya wixii ka siyaadsan inuu furaa la rabaa sababtu maxay tahay xadarkii khufkan kadaata markuu masaxay oo uu gashaday isagoo ugu jira markiisii horena isagoo jooga oo degan buu gashaday oo muddadiisu waxay ahayd xadarnimadaasi habeen iyo maalin safarkan uu galayna wuxuu keenayaa saddex beri iyo saddex maalmood ruksadood in la siiyo uu masaxo inuu saddex beri iyo saddex maalmood saddexda habeen masaxo labadoodii baa marka isku hays mid wuxuu leeyahay habeen iyo maalin kama badin karti waa xadarkii wey safarkiina wuxuu leeyahy waxaa lagu ogol yahay laba habeen saddex habeen iyo saddex maalmood koodeen xoojinaynaa marka waxaan xoojinaynaa xadarkaan xoojinaynaa habeen iyo maalin kama badin karo saas way macana masalan cagsi haddii laga dhigana waa la mid isagoo safar ku jira ayuu macnaha masaxay markuu masaxay ayuu meeshuu u socday buu soo gaadhay uu nagaaday marka yacni safarkiisii baa dhammaaday ayib masaxan kadaata xufka u masaxay waxaa isku haysta marka xadarnimada gadaal ka timid iyo safarnimadii uu ku masaxay xadarnimadan gadaal ka timid iyo joogitaankan gadaal ka yimidi wuxuu leeyahay habeen iyo maalin kama badin kartid kii horay ugu soo masaxayna ee safarkaana wuxuu leeyahay saddex maalmood saddex habeen baa lagu ogolya koodan qallibaynaa marka xadarkaan qallibaynaayo habeen iyo maalin kama badin karo saas wey macana habeen iyo maalin kama badin karo saas wey waxaa la mid a yidhahdaan haddii labada kuf labada kuf yuu midna wuxuu masaxay isaga oo degan oo safar ku jirin midna wuxuu masaxay markuu safarka galay kadib xugunkeysiinana isagana xadarkaan xoojinaynaayo habeen iyo maalin kama badin karo iyadana saas wey macna misaalkeedu waxa weeye kaleeto iyadana salaadii buu xarmaday inuu gaabiyuuna ku kala jiraa safarna wey isagoo safar ah buu salaadii galay laba ragcadood inuu tukadu rabaa oo gaabiyo intuusan salaadii ka bixin oo uu ku dhex jiro ragcaadkeedii ku dhex jiro yaa diyaaradii waday baa magaaladuu ku socday keentay maxaan samaynayna marka diyaaradu saarnaa cagkuu soo socday salaadiibuu galay niyo a wuxuu ku galay inuu duhurkii laba ragcadood tukanayo labadii ragcadood isagoon dhamaysanino tii koowaad ku jira ama tii labaad ayay diyaaradii garoon ka soo degtay oo magaaladiisii yimid dhammaystir miyaan odhanaynaa oo xadarka dhankiisaan xoojinaynaa mise labadaadii iska wadaa odhanna safarka xaggiisa xadarkaan xoojinaynaa dhamaystir waa in la yidhaahdo saas way macnaha marka mitaalo fara badanoo saasoo kale ah iyo masaladu macnaha leedahay waxaa ka mid a masalan oo iyadana la mid a salaadii kaga tagtay isagoo safarsan isagoo safar ku jiray salaadii dhaaftay salaadii inuu qalleeyaa la rabaa haddana wuu joogaa hadda markuu salaada qallaynayo wuu joogaa salaadu laakiin safar bay kaga tagtay markii safarkay kaga tagtay la fiiriyo laba ragcadood unbaa waajiba hadda xaalkiisa xadarnimada iyo inuusan safar ku jirin markaan fiirinnana afar ragcadood baa waajib ah see baan qallibaynaa marka jaanibka xadarka qalligo afar ragcadood baa tukan salaaddii safarta kaaga tagtay ee laba ragcadood noqon lahayd haddaad safarta ku tukan lahayd saas way macnaa ida ijtamaca jaanibu alxadari wa jaanibu safari gulliba jaanibu alxadar saas waa laanna ruksade casiimadiiaa marka la qaadana ruksadii baa laga tegaya way macnaa maadaama ruksadii shaki uu soo galay shubha ay gashay ruksadii waa laga tegay saas wey qaacide kale w iyaduna wahaahuna halkan ka haatay qaacidatun qaacide ayaa ahaatay qaacidadaasoo tadkhulu gelaysa fii haadii middan dhexdeeda gelaysa waataan soo sheegnay qaacidadeeni hadda inoo dambeysay bay hoos gelaysaa wey macnaha ayb fahaakaha hoobuu ku yidhi oo qaado qaacidadaa dambe bilaa tawaqufin istaagid la-aan adoon ka istaagin oon u sugin oon ka fiirsanin wey macnaha ila shaygii shaki geli karaa laga fiirsadaaye waa shay musallam ahe adoon kaba fiirsanin qaado buu ku yidhi macnaha iska qaado guddoonso faxayumaa meeshii ijtamaca uu kulmo jaanibu safari safarka dhinaciisa iyo wadidduhu safarka lidkiisu muxuu yahay waa xadarun sooma saas way macnaa iyo wadidduhu lidkii hadday kulmaan gulliba waxaa la xoojinayaa jaanibu alxadari yacni degenaanshaha iyo joogitaanka iyo xadarka dhinaciisa ayaa la xoojinaya macnaa isagaa xukunka la raacinaya wey wa haadihi tadkhulu fiiha qaacida أيضا فخذها بلا أيضا فخذها لا حرمت الفائدة والمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع وهذه مدنا تدخل وحا قدقليس فيها نحن وحا قدقليس قاعدة با قدقلي أيضا كنا قلنا إيه فخذها قادم كوري لا حرمت وقو أن لقاه هوتشنين الله قدمينه الفائدة فائدة الوقو أن لقاه قدمينه falmuqtadi waata qaacidadii falmuqtadii midka keenaya ida ijtamaca hadduu kulmo muqtadigii mac maanicin mid diidahayo hadduu la kulmo yuqallabu waxaa la xoojinayaa almaanicu kii diidahayay xayumaa waqaca meel alla meeshu dhacda qaacido kale iyaduna oo tii hore hoosgelaysa maxay tahay ida ijtamaca almuqtadi waalmaanicu gulliba almaanicu saa wey iyaduna macna haddii laba sabab ay ku kulmaan mas'alada sabab inay timaaduu rabaa muqtadiga muqtadiga waxa addaalibu lishay baa la yidhahdaa shayga wuu codsanahayaayo inuu yimaaduu keenaya dawadu kasoo riixaya maanicana wuxuu waxa waxa weya wuu hortaagaya wuu diidaya way isku haystaan marka mid wuxuu leeyahay way dhici midna wuxuu leeyahay ma dhacayso labaa isku haysta marka kee la xoojinaya maanicaa la xoojinaya ka diidan baa la xoojinayaayo kan gadaal kasoo riixaya warjooji baa la dhihi kan gadaal kasoo riixaya warkaaga waxba kama jiraa dhihi kan diidan ee reeba reebaya kaasaa la xoojinaya macnaa saas weyaan misaalnu leedahay misaaladeeda masalan waxaa ka mid a ninkii junubka ee janaabo qabay ayaa shahiiday isagoo janaabo qabuu dagaalka galay kii allah ugu timid waa lagu dilay waana janaabo qabaa ma la dhaqaya mise la dhaqi maayo janaabo qabkiisi haddaan fiirino janaabadu waa muqtadi wey maxay dalbaysaa in la dhaqo soo maa shahaadadan uu shahiidayna waa maanic oo maxay mancinaysaa dhaqitaankii soo maa kodan la xoojina marka maanica la xoojinaya la dhaqi maayo wy macana maanica shahaadadaabaa la xoojino la dhaqi maayo saas waa ayb waxaa ka mid a masalan waktigiibaa kaa cidhiidhyamay ama biyihiibaa kaa yaraaday oo waktigii kugu simi maayo inaad xubnaha sunnada aad dhaqdo waktigiibaa kaa gaadhayo kaa baxayo salaada dulbe inaad gashaad rabtaa qoraxdiibaa kaasii dhacaysa haddaad marka xubnaha sunnada dhaqitaankooda ku mashquulso qoraxdaa kaa dhici maxaad samayne muqtadi baad meesha yaallo muqtadigu muxuu yahay waa adiladii lahayd xubnaha sunnada hala dhaqo maanicna waa yaallaayo xubnahan haddii la dhaqo lagu mashquulo dhaqitaankooda qoraxdiibaa iga dhici waa maanica wuxuu diidayaa dhaqitaankooda koodee la xoojinaya maanicaa la xoojinayaayo xubnahaasi sunnada dhaqitaankoodu uu yahay salaada waktigeediina kugu dhaafayo ku mashquuli maysida waad ka tegi inaad ka tagtaa waajiba macna saas weyaan maanicaa la xoojinaya waxaa ka mid a masalan laba nabar buu gaadhsiiyey ninkan nin baa nin kaleeto laba nabar ku dhuftay nabar u kasiyo walakac buu ugu dhuftay nabarna kama buu ugu- ugu dhuftay labadii nabar buu u dhintay ninkii ma la qisaasaya mise la qisaasi maayo nabarka geysta labada nabar geysta labada nabar mid waa ukas oo midka ukasta waa muqtadi muxuu keenayaa in la qisaaso soo maa midna waa kama oo waa maanic oo qisaastu mancinaya oo markaa fidiye iyo mag iyo waxsaasu aadaya macnaha kooda la xoojinaya marka maanicaa la xoojinayaa ninkii qisaas laguma lehee fidye umbaa laga qa- waxaan ujeedaa diye umbaa laga qaadanaya macnaha saas weeyaan maanicaa la xoojin oo macnaha waxa weye muqtadiga laga xoojinaya wey macnaha wahakada misaaladu marka kuwaa wey macnaha marka waxaad moodaa yani falmuqtadi mac maanicin ida ijtamaca qaacidadana ka gudaweyn qaacidadii hore qaacidadii macnaha ida ijtamaca jaanibu safari wa jaanibu lxadar ahayd midana ka guda weyn saas wey midii horaad moodaa inay tan soo hoosgelayso oo tanaa ka guda weyn maxaa yeelay muqtadigu wax walbuu noqon karaa maanicuna wax buu noqon karaa laakiin safarka iyo xadarku waa nooc muqtadiyo maanica ka mid a saas macnaha taqriiban ay iila muuqataa wallahu aclam wahadihi midan tadaata tadkulu waxaa gudagelaysa fiiha dhexdeeda qaacidatun qaacida ayaa gudagelaysa qaacida ayaa tanna soo hosgelaysa aydan ku noqonay oo hadalka lagu noqoye fakhudha qaacidada qaadaduu ku yidhi laa xurimta alfaaida waa duca wey laa xurimta alfaaida waa iska jumla ducaaiya wey macnaa oo tatima wey laa xurimta allow aan lagaa qadinin eh, alfaaidata faaidada yaan lagaa qadinin oo faaidada yaan lagaa xirmaaninin saas wey macnaa wadaadadu waqow bay dhihi jireen markay macnaa fasirayaan yani jumlooyinka ducaaig o kaleeto waqow bay iska dhihi jireen ma aqaano ma allowba saasaan umalayna laa xurimta lagaama qadiye alfaaidata faaidada lagaama qadiye falmuqtadi midka keenaya marka ee shaygan kadaata codsanaya inuu dhaco ida ijtamaca hadduu kulmo muqtadigii mac maanicin mid diidaya hadduu la kulmo yuqallabu waxaa la xoojinayaa almaanicu kii diidahayay baa la xoojinayaa xayumaa waqaca meel alle meeshuu dhaco waa haalib iyo siday arrintu u badan tahay wey macna haaliban waay waistufniyat masaa'ilu minha dakar masalata mas'alata ikhtilaati mowta man kafar bimuslimiina waاkhtilaati shuhada bigayrihim fagaslu kullihim hada mitla asalaati waajiban kama dukir kada cala alunfa kala kada cala alunfa kada cala alunfa bil- bilixraami xubir wastuhniyat waxaa laga soo reebay minhaa qaacidada waxaa laga soo reebay masaa'ilu baa laga soo reebay masaaishaasoo ma- masaa'ilu baa laga soo sheegay dakara wuu sheegay siyuudi mas'alata ikhtilaati mowta man kafar cidda gaalowday kuwii ka dhintay ku darmashadooda ay ku darmadaan bilmuslimiina kuwa muslimiina ay ku darmadaan taasuu ka soo reebay oo u sheegay wakhtilaadi shuhadaana wuu sheegay ikhtilaaa shuhadaade shuhadadii wa mas'alata ikhtilaai shuhadaa kuwii shahiiday ku darmashadooda bigayrihim keyrkood ayagana ay ku darmadaan oy ku khaldamaan fagaslu kullihim kulligood dhiqitaankoodu hadaa wuxuu ahaaday dhaqitaankaasi waajiban buu noqday midla salaati salaadoo kale xaal uu yahay kamaa dukira sida la sheegay masaa'il wuxuu meesha noogu sheegaya qaacidadeennii hadda aan soo sheegnay ka baxaya oo ka fallaagoobay maxay ahayd ida ijtamaca almuqtadi waalmaanicu gulliba almaanicu soo maahayn masaa-ishani marka waxa weeyaan muqtadigii baa la xoojinayaayo maanicii laga xoojinayaa waa cagsa alqaacida wey- qaacida wey macnaha muqtadigaa la xoojinayaa oo isagaa macnaha garta la siinayaayo mas'alada la raacinaya macnaha sidaas weeyaan masaa-ishaasi waxa uu wuxuu sheegay suyuudi ka sheegay dhowr mas'alo oo waxaa ka mid a masalan waxaa isku darmaday mowta gaalo mowtadeed gaalo meydkeed iyo muslimiin meydkood baa isku darmaday la kala garan waa way isku khaldameen waa la kala garan waayey waa la kala sooci kari waayey maxaa la sameynaa marka ma la yska wada aasi mise waa lagu wada tukan ma la wada dhaqi maxaa lagu sameynaa muslimiinta meydkoodu wuxuu doonayaa in la dhaqo oo islaamnimada ay islaameen baa dhaqitaan iyo in lagu tukado keenaysa waa muqtadigii wa gaaladan ku dhex jirtana gaalnimadana maanicaho hade gaal in lagu tukadana ma banaana in la dhaqana ma banaana saas way macnaha marka maanic iyo muqtadi waa kulmay sooma maadaama ay kulmeen ma lagu wada tukan oo ma la dhaqi mise faraha laga wada qaadi lama kala sooci karee wuxuu ku leeyahay waa la dhaqi waana lagu wada tukan oo waa waajib in lagu wada mana maxaan xoojinay markaas muqtadigii baan xoojinay sooma saas weyaan haddaan qaacidadeena ku soconno waxaan dhigahay maanici baa meesha yaallo oo salaada iyo diidan yani waxa weye dhaqitaanka oo gaalnimada ahe yaan lagu wada tukanin lala dhaqina halayska wada aaso saasaan dhina hadaan qaacidada ku socon lahay laakiin way ka baxday masaladu qaacidadii oo waa laguna wada tukan waana la wada caasi wey mana waana macnaha la wada dhaqi saas weyaan waxaa iyaduna la mid a shuhadadii dagaalka lagu laayey ayaa iyaguna waxay ku khaldameen oo ku darmadeen dad kaleo shuhado ahayd shuhadada lagumana tukado lamana dhaqo sooma laakiin muslimiinta kaleeto waana lagu tukan waa lala dhaqi waa waajib shuhadadase waajib maaha bal way diidan yihiin oo qaarkood xaaraan bayba gaarsiinayaan macna dhaqitaanka oo kaleeto iyo yani salaada kasto axaadiis ku asaxday in lagu tukan karayo laakiin madhabkaynu ku soconaa ayb ma lagu wada tukanaa ma la wada dhaqayaa mise waa la wada aasiya waa laga wada dayni waa masaladeeni hore o kale sooma laakiin waxay kaga gedisan tahay tan waa wada muslimiin waa wada muslimiin laakiin muslimiintiibaa qaarna shuhada yihiin qaarna shuhada maaha shuhadadu laguna tukan maayo lana dhaqi maayo qolada salaata muslimiinta kalena waxaa waajiba in laguna tukado lala dhaqo way isku darmadeen marka la kala garan waayo goortay wada yaalaan maxaan ku samaynaynaa muqtadi iyo maanic baa yimid shahaadadu waxay keenay waxay diidan tahay waa maanico waxay diidan tahay salaadii iyo dhaqitaankiiba islaamnimadan kuwan kaleeto oo ayna shahiidnimana ku dhimanina waxay keenaysaa in laguna tukado lala dhaqo waa muqtadigii keen xoojinaynaa marka muqtadigaynu xoojinaynaayo waxaan leenahay hana lagu wada tukado hana la wada dhaqo saas way macnaa way ka baxday marka qaacidadeeni wey wstufniyat waa lasoo reebay masaa'ilu baa lasoo reebay minhaa qaacidada laga soo reebay dakara wuu sheegay suyuudhi masaaisha wuxuu ka sheegay ka sheegay mas'alata ikhtilaai mowta man kafar way isu idaafaysan tahay masalati mas'alata ikhtilaai mowta man kafara kuwooda dhintay isku darmashadooda mas'aladeeda ay ku darmadaan bimuslimiina ay ku darmadaan saas haddii yani idaafadu ay kaa badato oo aada idaafadu ay isaga daba timaado dabadaa laga soo bilaabaa dabada ka ugu dambeeya laga soo bilaabaa markaasaa gadaal gadaal loo laqmeeya ilaa ka ugu dambeeya ka ugu horeeya ku tagta macnaha saas ku as mas'alatu ikhtilaai mowta man kafar cidda gaalowday ilaahay kubay kuwii ka dhintay ku darmashadooda mas'aladeeda ay ku darmadaan bimuslimiina muslimiina ay kuwa muslimiina ay ku darmadaan taa mas'aladeeda suu sheegay waxaa kaloo uu sheegay wاkhtilaaطi shuhada wamasalati ikhtilaaطi shuhada shuhadadii dagaalka lagu dilay muslimiinta ahaa ku darmashadooda iyaguna ay ku darmadaan oo ku khalmadaan oo laga gara waayo bigayrihim ayaga keyrkooda iyaguna muslimiin ah fagaslu kulihim xukumka marka laisku khilaafsan yahay midna uu doonayo midna diidaya waaka fagaslu kulihim dhammaantood oo la dhaqo gaaladii iyo shuhadadii gaaladii iyo muslimiintii iyo shuhadadii iyo hayru shuhada oo masaladii labaad a gaslu kulihim dhammaantood oo la dhaqo hadaa wuxuu ahaaday dhaqitaankaasi waajiban mid waajib ah mila salaati salaadii oo kale xaal uu yahayo salaadiina waa waajib qabays dhiqidiina waa waajib wey mana saas w mila salaati saasuu ka wada oo in lagu wada tukadana waa waajib in la wada dhaqana waa waajib kamaa dukira sida la sheegay kadaa kaa hore waxaa la mid ah kadaa sidoo kale ayaa xudira waxaa loo diiday cala alunsaa haweeneyda waxaa loo diiday dusheeda bilixraami xarmasho daraaddeed waxaa loogu diiday in satar inay hadday qariso juz-an qeyb oo min alwejhi wejiga ka mid a wejiga qeyb ka mid a haweeneygu hadday asturto waa loo diiday xarmasho ay xarman tahay daraaddeed baana loogu diiday taa garanay haye wa fii salaatihaa sala wayajibu wuu waajibayaa satrigii wejiga qaar ka mida la asturaayey fii salaatihaa wayajibu wuu waajibule daaka asturka wejiga qaar qaar ka mida la asturaayey fii salaatiha salaada dhexduu ku waajibay ee facrif garabu kuhi arrintaa iyada ah waa mas'alo kaleo ka baxday qaacideeniniyo ka fallaagowday maxay tahay haweenaydu markay xarman tahay oo xaj ama cumro ay xarman tahay wejiga inay qaar ka mida qarisaay mamnuuc buu ka yahay wejiga inay qarisaay waa mamnuuc maadaama ay xarman tahay macnaha qayb wejigeeda ka mida ma asturi karto ayb salaadii baa la yimid salaad iyadoo xarman bay salaad inay tukato doonaysa salaadiina waxay rabtaa maadaama salaad ay gelayso wejiga qaar ka mida in la asturo waa waajib oo say ku waajibaysaa lianna maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib madaxa inay qarisaa waajib ah madaxiina lama wada qarin karo wejiga qaar ka mida in la raaciyo mooye soo saas maa saa unbuu ku qarsoomi karaa waa in qayb iyo haba yaraatee qaybi raacdo wey si kaleeto macnaha lagu asturi karo ma jiro sidaa daraaddeed salaada hadday tukanayso wejiga qeybtiisa kore oo madaxa raacsan inay qarisaay waajib bay ku tahay way xarman tahay marka salaadna way tukan rabtaa xarmanshaha ay xarman tahay waxay doonaysaa wejiga in yarna inaan la qarinin waa xarmashada wey ixraamku saasuu keenaya salaaduna may weydiinaysaa dhe ixraamku waa maanic ixraamku waa maanic oo wuxuu diidan yahay wejiga qeyb ka mida inay marada saarto salaad bay gashayoo salaadiina waa muqtadi oo waxay keenaysaa oo codsanaysaa oo doonaysaa wejiga qaar ka mida in loo asturo labadeeda seen kale odhanaa marka salaaddii ma tukanaysid maan dhahayna mise xarmashada ka baxay xajki iyo cumrada jebi baan dhahayna si aad u tukato see loogu talin marka waxaa la odhanayaa maanic iyo muqtadi baa meeshan kulmaye muqtadiga ha la xoojiyo oo wejigii qaar ka mida ha asturto liajli salaa saas way macnaa xarmashadii marka waa laga xoog badnaaday oo saadii oo muqtadi abaa ka xoog badnaatay oo maanicii waa laga rajaxnaaday saas way macnaa ayib wuxuu ku yidhi kadaa sidoo kale ayaa xudira waxaa laga kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay ayaa xudira waxaa loo diiday calal untaa haweeneyda waxaa loo diiday bilixraami xarmashada daraaddeed in satarad hadday asturto juz-an qeyb oo min alwejhi wejiga ka mid a hadday asturto waa loo diiday arrinkaa isaga wey macna oo xarmashadaa u diideysa saas weyaan wa fii salaatiha wayajibu wuu waajibi daaka asturka qeyb ka wejiga ka mid ah ee asturtana wuu waajibi fii salaatiha salaadeeda dhexdu waajibaya marka salaadii iyo xarmashadii baa kulantay wayna xarmantaha inay tukatana waa doonaysaa maxaa la samaynaya marka salaada la xoojinaya wejigii qaar ka mida inay asturto wey liajli salaa xarmashadiina waa laga xoog badnaaday saas way macnaa oo maanic ahayd ee tacriif garabay ku arrinka isaga wa min bilaadi lkufri xaysu haajarat walow takuuna waxdaha qad saafarat wa minha waxaa ka mid a masaa-isha mustatnaadka xaysu meeshii haajarad ay soo hijrooto haweeneydii min bilaadi lkufri gaalada wadankooda ay kasoo hijrooto walow takuunu haba ahaato waxdaha keligeedba ha ahaatee qad saafarad mid safartay maxram la-aan iyadoo keligeedba haba soo safartee wadan gaalo way kasoo hijroon kartaa iyadoo keligeed aweye laba masale marka masalada haweeney wadan gaalo joogto in laga hijroodo ay waajib tahay maxay sameyn maxramna ma haysato keligeed weye maxay sameyn shareecadu waxay tidhi haweeneydu maxram la-aan ma safri karto soomaanic maa wadan gaalo in laga hijroodana waa waa muqtadi sooma labadoodii baa isku haysta maxay sameyn marka ma muqtadigaan xoojinaynaa oo waxaan dhahaynaa maxram la-aan iyadoo keligeeda ha iska dhaqaaqdo ha safarto oo wadanka gaalada ha ka hijrooto mise waxaan xoojinaynaa maanicaan xoojinaynaa waxaan dhahaynaa haddii uusan maxramba kula soconin wadankaaga gaala iska joog labadooda kala xoojinaynaa mas'aladu asalkeennii bay ka baxdo qaacidadii bay ka baxday muqtadigaan la xoojinayaa oo waxaan odhanaynaa maxram la-aan haba ahaato keligeed haba ahaatee ha safarto oo ha hijrato wadamada gaalada ha ka hijrato saasa macnaha la odhanayo marka muqtadigii baa la xoojiyey maanicii laga xoojiyey saas wey qaacidadeena cagsigeeda way ka baxday wa min bilaadi lkufri wakada waxaa la mid a xaytu meeshii haajarad ay hijrato min bilaadi lkufri ay ka hijrooto iyaduna waa la mid a haweeneydii hadday ka hijrooto walow takuunu haba ahaato waxdaha keligeed haba ahaato qad saafarad mid safartay keligeed inay safarto waa may wadan gaala inay ka hijirotona waa muqtadigii waa la ogol yahay inay ka hijirato muqtadigaa la xoojinayaa saas way macnaa xukumka shayga codsanaya dalbaya kaasaa la xoojinaya way macnaa khatimatun walisaxaabi qaacida mashhuuratun bicagsi hadihi waarida walafduha cindahum alxaraamu la yuxarimu alxalaala wafiima nuqila wuxuu kuhi khaatimatun hadihi midantaatu khaatimatun soo afjarta wey waa gebagabayso qaacidadii bay inoo gebagabaynaysaa macnaa walisaxaabi asxaabta waxaa u sugnaaday madhabka qaacidatun qaacida baa u sugnaatay qaacidadaasoo mashhuuratun caan bax la caan bixiyey qaacida caan ah ayay leeyihiin maxay tahay qaacidadaas qaacidadaasoo mashhuuratun la caan bixiyey bicagsi qaacidadaasoo waaridatun mid soo arooreysa bicagsi haadii midani aan soo soo wadnay cagsigeedii kasoo horjeedkeeday kusoo arooreysaa wey wa lafduhaa qaacidadan dambe lafdigeeduna waxa weye cindahum agtooda alxaraamu xaraamtii laa yuxarimu ma xaraameeyo alxalaala xalaasha ma xaraameeyo fii maa nuqila waxaa lasoo guriya xaaluu dhexdiisa yahay maxaan soo haynay ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu quliba alxaraamu somayna hayn halkana waxa weye alxaraamu laa yuxarimu alxalaala wey xaaraam baa dhacday xaaraamta dhacday xalaal la yaqaanayo iska xalaal ah ma xaaraamayso saas wey oo soo nabiga kusoo wada xaaraameynayna ma ah sidan ay xalaasha tahay in la iibsado doofaar baa caqdi loogu geeyey oo hal safka laga wada dhigay doofaarka laysu geeyey baa xaraameeyey oo caqdigaasi waa buray soomana soo dhig ha haweenaydan guurkeedu kuu banaayey mid adoon oo aysan kuu banaanayn baad kulmisay oo wuu isla buray soomana dhig wahaakada xalaal iyo xaaraam kulmay baa laysla xarimayey halkana waxay yidhahdeen qaacido ka soo horjeedo war xaaraamisideedaba xalaal ma xarimi karto xaaraam xalaal ma xarimi karto way macnaha sidaasay yidhahdeen waa qaacido kaloo ayadana ay soo arooriyaan way macnaha way keenaan wey waxay cuskan tahay qaacidadaas oo tii hore cagsigeeda wey kasoo horjeedkeeda wey xadiis bay lafdigeedisa tahay xadiis xadiis baa wuxuu ku yimid alxaraamu laa yuxarimu alxalaala saasuu ku yimid macnaha ibn maaja iyo daara qutni iyo bayhaqi iyo khatiib lbaqdaadi baa wariya xadiid cabdulahi bn cumar baana laga wariya xadii marfuuca wey laakiin xadiidku waa xadiis daciif oo waxaa ku jira in la yidhaha cabdulahi bni cumar alcumari almukabar cubaydullah iyo cabdulahi baa kala jira cabdulahi haddii la yidhahdo ibni cumar alcumari waa daciif cubaydullahina waa iq marka ninkaasaa ku jiro daciifa sidaa daraaddeed xadiidku yani lafdi ahaan yani kutubta waa kusoo aroora xadiiska lakin waa xadiis daciifa wey macna ayb masalada maala misaaladeedu waxa weeye xalaal xaaraamtu ma xaaraamayso xalaasha misaalkeedu waxa weye misaalla aan soo marnay wey macna shimbirtii keligeed ahayd ee ninku lahaa ee waddan dhan shimbiro jooga ku darmatay ma xaaraamaysa mise ma xaraamayn waynu soo marnay maxaynu nidhi ma xaaraamayn waa la ugaarsan karaa baynu nihi haweenaydii maxramkaaga ahayd ee walaasha ahayd ama eedada ama habaryartaa ahayd ee intay luntay la garan waayo waddan dhan ku dhex luntay waddanka haweenkiisa kama guursan kartid miya maya waad ka guursan kartaa iyadana waynu soo marnay lianna alxaraama laa yuxarimu alxalaala hal xaraama meesha ku dhex fakatay oo keliyata xalaashii dhammayd looma xaraameyn karo wey macna waa la mid iyaduna waxaa la mida maalan laba walaalo ah yuu wada milkiyey laba gabdhoodoo addoommo walaalo ah yaa milkigiisa galay mid buu guursaday mid markuu guursaday yuu tii kaleeto u galmooday dabcan qaab xaraaban buu ugu galmoon tii kale u galmooday ma ka furmaysaa tii kale tii hore ma ka furmaysaa ka furmi mayso ka furmi mayso weye saas way macana misaal kaba dhowba addoommadaba kaba idowba misaal kaba dhowba ninbaa walciyaadu billaah maga dhalee ninbaa masalan xaaskiisa hooyadii wax u doontay islaantii ma ka furmaysaa mise ka furmi mayso saas way macana ka furmi mayso wey ninkani waa dambaabay waana khaldamay dembi weyn buu ku dhacay inkaar baa ku dhacday laakiin haweenaydii furmi mayso lianna alxaraama laa yuxarimu alxalaala wey xaaraam buu ku dhacaye xalaashii ka xaaraamayn mayso wey macna masalada masala hadday yidhahdaan yani haweenaydii ninku uu qabay xaaskiisa ahay waa haweeney afdheer wey ninkiibeyba waalidkii caydayba way lacnada waxbay ka sheegtay isagiibay cayday ma ka furmaysaa soomaalida aad bay kuleedahan masaaisha noocan haweenaydii baa waalidkay gaadhay ma furantay bu kudhihi ama anagii cayday ma furantay ma furmin limaada lianna alxaraama laa yuxarimu alxalaala wey xaaraamtu iyada xaaraam ku dhacday xaaraamna xalaal jirtay ma xaaraamaysa wey masaa'il badanoo noocaasoo kalea marka qaacidadan faraceedanna hoos imaanaya macna labada qaacido midba meel bay leedahay ayb qawaacid badanoo marka noocaas aynoomaan doono iska soo horjeeda laakiin mid walba furuucu gooniyo hoos timaad iyo masaa'il hoos timaad bay leedahay macna khaatimatun haadihi midintaasu khaatimatun gebagabaysa weyo qaacidadii bay inoo gaafjari walisaxaabi saxaabada waxaa usula saxaabadii nebiga laga wado meesha walisaxaabi haddaad maqasho kitaabka dhexdiisa waa asxaabtii madhabka waay raggii madhabka waay وللصحابي أصحابتي مذهبك وحاو صلاتي قائدة بعض صلاتي مشهورة أو لعان بحيي بعكس واردة من سوى أروريسا بعكس هذه مدا كسهر شيء كذي كسوى أروريسا ومعوها ولفظها لفظيقادنا وحوي عندهم علم الأكتور أما أصحابة أكتور الحرام حرامتي لا يحرم ما حراميه الحلاش الحلال حلاش ما حراميه حرامتي دعضي حلال جبتي ما حرامين كرتي معنا فيما نقل وحلا سو غوري اصحابته لغا سو غوري دخديسا حال او يا مسائل بدو لغا سو غوري اي كمتاوي معنا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عاو هدي الله يدهدو سدخدي هدين كتاب ku jiri jiray kitaab kana galin doona hadi Allah yiraahdo si uu durbeyn ugu dhamaado saddexdii habeen ee uu kitaabkii inoo dhamaaday ku jiray kitaabkan ayaan gelin doonaa bacda salaad lagu socon doonaa usbuucii marka lix darsi baan geli doonaa haddii alla yidhaahdo